bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iraabkale dhegeystayaal qodobada wararka warsan ee raabtansin haytone midbaan ku weynaa wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh yaa miinkii xalay ka bari xarunta c i d da ee magaalada baydhabo ee gobolka baay kiisaska coronavirus ee soomaaliyana mibal sheegahayeen tii tiradii deertii laba boqol soddon iyo toddoba meelo dhimashadan iyo marahayta siyad qofa madaga hay-adda alibaaba oo qalab caafimaada handiri wadamada afrika iyo oo qeybtay la mahadiyin qalabkaasa maamulka gobolka banaadir muqdisho mid baa uusa buufiyey jididka magaalada muqdisho corona iyala ku buufi waana ciidamada ilaalada madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo weliba ammaanka iyo ka dagaalamay magaalada garowe wararka banaankan weliban kuubiina xilli cudurka safmarka ee coronavirus uuse sulun jaabsamayn dareerabka dhaqaalaga maraykanka maybasaas oo kale saameyn weyn ku adhaday xanaanka diyaargarowka doorashada iyo wadan xisbiga dimuqraadiga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
taariikhda labaatii kowda bilo afraad ee abriil sanada labada kun iyo labaatanka hiraabnimo salaase waa ka dhawaada warkii oo faahfaahsan mabahamiinka xalay xarunta c i d da ee magaalada baydhabo ka bariyay wariyaha v o a magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar maxamed catoosh iyo shalay galabtii la sheegay saraakiil ku tirsan ciidanka baleeska intii oo ah ku badeen guda magaalada baydhabo si su-aalan weydiina la jiyay xarunta c i d da xalayna meelase usaka bari walaahi warar ee korra wararkaana dambe barnaamijyadani ka dhigi doontaan insha allah kiisaska coronavirus ee soomaaliya iyo mibaa deeray laba boqol soddon iyo toddoba meelo dhimashadan iyo marahayta siyeed qof wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo xalay sheegtay intii kiisaska dadku usoo riday cudurka coronavirus ee soomaaliya markasta baadadahayta madiha baxan natiijada baaris lakusuubi ku dhowaad boqol qof waxaa ku bahay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa laka sheegay intay xalay shaleediya iyo diiwaangeliyeen toddobaatan iyo saddex kiis cusub oo dad qaaday xanuunka cudurka corona iyo dhimashada hal qof oo kadhikaasa guutaan dadka soomaaliya amoodi covid tumi sagaal ilaa siyad qofa baarista iyo sheegtay intii dadka kale laku suubi laakiin ilaa hata la sugow natiijada baaristiyo meelo shakhsiyaad kalena iyo karantiilimin caasimadda iyo gobolada kale ee dalka tirada wasaaradda kiisaska inka damboy yo ee guutaan dadka la baari mayba cudurka laku helay toddobaatan iyo sado oo shal ee migil oo konton iyo kow ee bilaan oo labaatan lama ee hal qof oo kufaysida hal dhimasho ah tirada guud oo soomaaliyana hata dadkala jirin weliba waa laba boqol soddon iyo toddoba qof wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka iyo shalay sheegtay inta cisbitaalka hooyaday dhallaanka ee banaadir qeyb ku mid ah iyoon adeegsadan koorsado ku cudurka corona maadaama kiisaska dadka usa haleelay iyo habadadahayn maalinba maalinta ku damboyta maamulka gobolka banaadir maybaa usa buufiya jididka magaalada muqdisho corona iyo laku buufi booyda iyo maybaa aan ka talagaleen maamulka gobolka banaadir inti laka buufi caasimadda iyo xalay sunto lakuhorsado horsado ku faafowka cudurka corona ka deediyen jididka iyo suuqyada magaalada ujeedka buufiyowka miba maamulka gobolka banaadir ka sheegay sidii magaalada loonku horseeda lahay walyaabo ilmaaragtada ee sababo kor xanuunka coronavirus inta bandowga caasimadu isa saarayi howlan iyo dareero doonta agaasimaga caafimaadka dowladda hoose ee xamar iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada gobolka banaadir waana guddoomiyaha guddiga koorseedo kafaafowka cudurka ee basme caamir shikeedi iyo sheegtay inta viruska corona uusa leey koorseedow tallaabo walba orantaasi ka saabsaniyo qaada doonan basmey maba sheegtay intii mas-uuliyad biliran iyo kuwada saaranta dowladda iyo shacabka mabana ka dhiirigeliday intii la qaado wacyigeliyo iyo koorseedo cudurka ee daawada ankafayla oo la hugaasha muddo korona arrintaasi ta gudoomiyaha gobolka banaadir waan adooga magaalada muqdisho ayameba usune dhinishay goobta ka sheegay intii buufiyo kun ay sii dareeri doonta inti laha ku abjaro kiisaska cudurka corona ee sida maalinlada ee lagu diiwaangeliyahay caasimada cumar finish yameba use tilmaamay inti magaalada muqdisho iyo lamid ahta magaalooyinka kale ee caalamka ee ku dareero ku horseedo ka faafo ku cudurka meban us adkeeyay inti shacabka iyo ansuriman howlung muqdisho mayb waa meel aanka badan oo laku diiwaangeliya cudurka coronavirus guud ahaan dalka maybana saarana bandow dowladaiyo geliidii caasimada toban iyo shantii bilon oo bilawd oo ku bilowdo lamada hami waa lamada hamiinama waana kii shanta hiraabnama haddaba hay-adda alibaba lero ee qalab caafimaad mayba ay ambalan qaaday wadamada africa hay-adda alibaba iyo weliba jack foundation ee aas-aasi maalqabeenka andhalada shiinaha yimi baa sheegtay intii deeqdii saddexaad oo qalab caafimaad aan diri doonan ururka midooda africa deeqdan oo ay qalab caafimaad yimiba sigaare lanka wareejiyi doona xarumo africa ee kontaroolka iyo weliba kuhorseedowka cudurka si dowlado africa iyo untaageran la dagaalamo ka covid toban sagaal oo hata caalamka si weyn in la xarbiyahaaye deeqdoon cusub ayaa la sheegay intay ku koobanta afar dhabiisli milyan oo maskarada afka iyo weliba sankilika hiridow eh shan boqol oo kun oo qalabka la kabaaro viruska corona saddex boqol oo marwaaxdo eh saasoo kale weliba ka jara dharka daaweysan han oo wejiga la kahiridow gacmo galladowka iyo weliba qalab kale oo la cabiraw heerkulka iyo weliba ahaano kale oo caafimaadka laka baaraw mayba ayo rajafaylo kumuujiana waltarka qalabkun wadamada africa oo inta badan haysana qalab laka baaraw coronavirus bilimaarse ee laha dhaafi iyo maalqabeenka dhalada shiinaha mayba uuse konton iyo afarta wadan ee qaaradda africa anka deeqay qalab kale oo tayeysan qalabkaas imeyba kula wareegay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo wakiiladay qeybiyowka qalabkaas maybana la ishal diray dhammaan konton iyo afarta dowladood ee ka kooban qaaradda africa dunigii igarow hoba fiirneen ciidamada ilaalada madawyne ku-xigeenka puntland iyo haan ammaankiya la sheegaa intii xalay ka dagaalameen garoowa magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland mayba xalay kudhiya isku horimaad sababay dhimisho askari iyo weliba dhaawaca lama kale madiyo askardiyeen ciidamada ammaanka ee dhaqangeliyow bandowga iyo ilaalada madawyne ku-xigeenka maamulkaas axmed cilmi cusmaan karaash meshaagna anti axmed karaash uusala daraari ilaaladiisa madiyo askardiyaayen ciidamada ammaanka ee sugaay ammaanka saas oo kale dhaqangeliyaay banda uga saaran deegaanada dowlad goboleedka ciidamo ku tirsan haan dowlad goboleedka puntland yaha kabahi oo shaldhagalay askarti iska dhiidi maybana daqiido kureed meelasay seeday saraakiil ciidamada ammaanka ee lamada dhina oo weydiisa xaalka walandhii saraakiila ciidamada ammaanka ee maamulka puntland iyo horey kudigi inti isku dhiyow dhamara ciidamada nabadgelyada iyo weliba han mas-uuliyiinta ilaaliyaasa maybana hajiyadyana anti la qaada amarka mas-uuliyiinta ammaanka iyo baarisa sababta shaanti intii ismaandhaaf hashal dhagala lamada dhino oo daqiiqada israsaasay majara warha kubahay hay-ado ammaanka madawyne ku-xigeenka puntland iyo xubno kiiska baaristiis landhiibiba suranka warkaasi ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xiliusa cudurka safmarka ee coronavirus usa surin iyo habsamay in dareerowka dhaqaalaga mareykanka maybastaas oo kale saameyn weyn usa kuwaaladay arnaanka diyaargarowga doorashada iyo wadan xisbiga dimuqraadiga maadaama dabayaaqada sanadkan usa qorshiga usahaa intadhii doorasho qaran ee guud tartanka isreebreebka xisbiga dimuqraadiga dhatisa iyo mayba reed andhi ama dhasirmay meelo meelo badan oo taageerayaalka ku coday lahaayeenna isuuna kukooy xilligun intii dhibaato ku jarta taas ma bashaantay shako badan oo ka eedan siyaasiyiintan olol ee oo musharaxnimada siyaasiyiinta qaarsho iyo mibaa ka harbiyaha howla doorashada iyo oo nalostastaana maxkamado bili november waa bili november aya ee xilliga dadweynaga iyo ondareereen goobo codbiyowka si ondooradan mudweynaga higa inta badan xubno minka wakiilada ee kongareeska iyo weliba kumanaan siyaasiyiin tartamo xeelka maamul goboleedyada laakiin su-aalo isweydiiyowka mudan yamiba etaa sida maalinta doorashada xaalada nagda korta ama xitaa xilliga qorshiga ay intay qabsanto doorashada arintaas ya eed doodanku teegan warkii akhyaara idaacadda warsame magaalada baydhabo hiraabtan kula dareertan taninkadhanyo wararkaan wali baan ku weynaayay wariyaha idaacadda v o e da qeybta soomaaliga mukhtaar maxamed catoosh iyo hamiinka xalay ka bari xarunta c i d da ee magaalada baydhabo muddo ciidamada nabadgelyada xalay shalay hogobadeen kiisaska corona virusna soomaaliya tiro horle iyo laha ku sheegahaye maalqabeenka china dhaladina weliba uuse qalab caafimaad markale hamdaray ee koronaha lanka taragalay wadamada afrika maamulka gobolka banaadirna coronavirus ee ku buufiya haanjididka magaalada caasimada ee muqdisho doorashadii mareykanka ee la filayna weli obsalo ku qabee intii reer dandhiida